adeega cadaaladda waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu muhiimsan uguna baahida badan adeegyada bulshada inta badan wadamada ay dagaaladu ku daahaan iyo kuwa aanan horay u marin ayaa waxaa daldaloolo lagu arkaa adeegyadooda cadaaladeed sababo dhowr ah dartood oo ay ugu horeyso nidaamka ay cadaaladda ku saleeyaan maamulada aan dimuqraadiga ahayn oo cadaaladda ku dhex laba siyaasadda iyo aqoonta dadka qabanaya adeega cadaaladda oo aan mararka qaar wanaagsanayn waddamo ay soomaaliya ka mid tahay weli waxaa ka shaqeeya xeer ciqaabeed in ka badan soddon sano ama ka badanba soo jiray kaasoo dibu habeyn aan lagu samayn islamarkaana aan lala simin nidaamka caalamiga ah ee adeega cadaaladda oo hadba isbedbedela ama u baahda meelaha qaar in la horumariyo sida uu sharxayo sharci yaqaan cali xalane
xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaa waaye markii loo fiiriyo xagga daraasadda markii la rabay in lagu sameeyo waa xeer soo jireen ah oo ka yimid dhinacaas iyo dalka masar kadibna dowladdii ma garanaysaa oo roomaanka ay ku sameeyeen waxyaabo yaryar ay ku dareen kabacdina wadamadan reer yurub markii laga reebo dowladda ingiriiska iyo inta ayada ma garanaysaa ay isku luuqada yihiin ama boqortooye ahaan hoos yimaada markii laga reebo xeer ay isticmaalaan waaye waxaana la yiraahdaa waa system wuxuu ku imaadaa oo ah angloces ama system romano germanica ku yimaadaa marka xeerka ciqaabta waa xeerkaas oo oo la soo minguuriyey oo wixii ka baxsan dowladahan ingiriiska ay gumaystaan ama ayagaba dhinaca ka ah wixii ka baxsanaa a isticmaalo markii laga reebo ee common law systemka soomaaliya waxaa ka jira qaabab kala duwan iyo maamullo aan mararka qaar isku xirnayn kuwaasoo ka shaqeeya cadaaladda iyo xukunada kala duwan ee eedeysanayaasha waxaase su-aal uu qof walba isweydiin kara ah qaabka loo maro in qof dacwad lagu soo oogay la xukumo loona xaqiijiyey inuu helo cadaaladii uu xaqa u lahaa waa kan mar kale qareen cali xalano oo sharxaya
soomaaliya marka la rabo in maxkamadeynta la sameeyo waxaa loo cuskadaa xeerka processka loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabta oo ah xeerka ciqaabta oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo a d c kadibna ciqaabtii iyo ganaax hadduu jirane isla qodobkaasa a sheegayo laakiin wadiiqada loo mari lahay si loo gaaro eedii lasoo sheegay ee qofka la gaarsiiyey inuu ciqaabtii ayada aheyd muuqaystay waxaa lasoo marayaa processa lasoo maraa oo ah xeerka habka ciqaabta markii laysku daro labadooda in loo isticmaalo xabsigeynta qofka
dhibaatooyinka kale ee ka taagan dhinaca adeega cadaaladda ee soomaaliya waxaa ka mid ah qaabka loo adeegsan lahaa caddeymaha eedeysanaha ama loo xaqiijin lahaa in qof walba oo lasoo eedeeyey ay eedeyntiisu tahay mid dhab ah loona hubin lahaa inuu geystay falka lagu soo xiray dhowaan deegaanada puntland waxaa lagu xukumay saddex dhallinyaro ah oo lagu eedeeyay kufsi iyo dil kuwaasoo xukunkoodana loo adeegsaday baaritaan dhinaca hidisidaha ah ama d n e-ga taasoo ah mid dalka aan ka jirin sidoo kalena aanay soomaalidu aqoon weyn u lahayn ku-xigeenka xeer ilaaliyaha puntland maxamed xareed faarax ayaa sharxaya caqabadaha haysta dhinaca dembi baarista si xukun loogu rido ama loo beri yeelo eedeysanaha
dowladda puntland waa dowlad goboleed waana dee dowlad goboleed iyadoo ama haddana inta tabarteeda ah hay-adaha garsoorka waa hay-adaha xagga sanka ugu badan ayay ku bixisaa hase ahaatee caqabado waa iska jiraan waxaa kamida mathalan xagga garsoorka oo kale in maaragtay aqoon badan iyo tabara tababaro badan in la siiyo oo xagga qawaaniinta iyo shuruucda kale ah waa haddaan u muuqdo xagga baaristana waxa weeye horta falastiin sideedaba cadaaladda waxay kasoo bilaabataa waa baaris baaristu hadday xumaato xerlaaliye iyo maxkamadii waxba ma toosin karaan marka tayeenka hay-adaha baarista ayaa muhiimada koowaad noo ah ma hadaa ka gaartay dawladda puntland hay-adaha u marto ama iyada lafteeda ha fangelisa ilaa iyo hama macnaha joy ha maalgelisa waa baarista waa mid iska dhexdhexaada laakiin weli waxaana loo baahan yahay dulduleelo way iska jiraan ilaa maadaama dawafkabeed aan nahay in maaragtay hay-adaha c i d da iyo hay-adaha baarista taliyaan wanaagsan lagu dhameeyo xagga qalabka baarista iyo aqoontooda oo aada kor loogu qaado marka mar walbaba caqabadu waxa ay ka timaadaa xagga cadaalada waa baarisu baarisu hadday hagaagto wax walba waa hagaagayaan baaritaanka dembiyada waxaa udubdhaxaad u ah farsamooyinka casriga ah ee loo adeegsado xiriirka uu eedeysanuhu sameeyey si loo ogaado wakhtiyadii dhowaa tan hidasidaha ama qalabkii dembiyada la galaya loo adeegsaday dhammaantoodna waxaa saldhig u ah baaritaanka loo yaqaano forensic investigation ama baaritaanka loo adeegsado sayenska iyo qalabka mar kale waa kan xer ilaaliye ku-xigeenka puntland oo sharxaya tusaalena usoo qaadanaya xukunkii ay dhowaan maxkamaddu ku riday saddexda dhallinyarada ah ee kufsiga iyo dilka lagu soo eedeeyey iyo sida ay teknolojiyadda iyo baaritaanka saynisku qeyb uga noqdeen
masalan kiiskan caaisha oo kale ilaa hadda maxkamadda sare maraya waxa weeye sandaladii la qaaday masalan gabadha cidiyaheedii waxaa laga helay maqaarka saddexdaas nin ayaa laga helay waxaa la isbarbadhigay sandaladii laga qaaday xukumanayaasha iyo kuwii ayadaa laga qaaday cidiyaheedii maqaarkoodiibaa laga helay cidiyaheedii maradeedii lagu kufsaday baa waxaa laga helay dhareerkoodii iyo dhididkoodii ma aha gacmahoodii soo fahmin taasi oo kale waa caddeyn buuxda oo qofka lagu horgeyn karo maxkamadaa iyada ah marka francis synisku waa kaalinta ugu kaalin weyn buu kaga jiraa xagga cadeymaha ayaan aaminsanahay anigu falastina horta waxa weye francis syniska hadda puntland gudaheeda sanbaladaas in la qaado nairobi loo dira mahay puntland gudaheeda laguma baaro marka caqabada ugu weyn waxay tahay kharash badan ayaa halkaa ku baxay kuna dollar ayaa ku baxay sanbalada loo diraya nairobi baaristooda marka haddii la helaa francis synis qalabkiisa loo soo dhamaystir dhowrka kun oo dollar meelo kale ayay ku bixi lahaayeen taasina waa caqabad weyn marka lix kun oo dollar ay ahayd qarashka ku baxay baaritaanadaas
sidaa la sheegay oo agaasimaha francis syniska uu sheegay isagu saan u malaynayo
maadaama aysan jirin hay-ado kormeera sugidda cadaaladda iyo habraaceeda ayaa qareennadu waxay mararka qaar ka cawdaan in aysan dadka ilaalada ama shaqaalaha ka ah maxkamadaha aysan ka helin ixtiraamka qareennimo iyo waxyaabihii ay xaqa u lahaayeen si ay u difaacaan eedeysanaha sida uu sharxayo qareen cali xalane waxaa waaye falastiin marka hore qofka marka oo xorriyadda laga qaadayo horta in loo aqoonsadaa muhiim ah inuu yahay muwaadin soomaaliyeed shaksigaas asaga ah in culeys loo geysto ama dhibaato loo geysto sharciga ma qabo wuxuu leeyahay ilaa xukunka madambeysa uu ku dhaco qofka waa eedeysana marka cid kastaa eedeysana noqon karto waxaa dhici karta broseskii dacwadda oo socotay marxalad ka mid ah in lagu siiyo xoriyadiisii oo dib loogu celiyaa dhici karto taas marka waxay kutuseysaa inuu leeyahay mudnaan dhinaca kale markaad ka fiirisid hay-adahan amniyaadka oo gacanta ku qabanayo qofkii ma laha aqoon dheeraada ay ku kala gartaan garsooraha qareenka iyo xeer ilaaliyaha cilada marka annaga naga haysato waxay tahay waxay ku leeyihiin waxayna leeyihiin ninkan maad u socotaa haa oo xiran haa maxbuuska adeer maxkamada markii la keenaad arkeysayo oradoo naga tag shaqadeena maa nagu haysataa marka waxay kamid tahay ciladaha oo naxaystay kamid tahay oo caqabooyinka nagu ah tan kale markaad fiirisid dastuurka qodobkiisa soddon iyo shanaad wuxuu si fiican uga hadlaa eedeysanaha uga hadlaa meel walbo qaanuunka kamid ahna wuxuu leeyahay eedeysanaha waa inuu helaa qareen
haddii uusan heli karinne waa in loo qataa taasi micnaheedu waxaa waaye waa qof buko ama xanuunsan ee u baahan cid caawiso marka haddii caawintii ay ku noqoto inay ku adkaato annagana xogtii la rabay inaan la qeybsanno xafiiska xeer ilaalinta aynaan helin maxkamadda markii la yimaadana aan nahay laba dhinac oo siman oo garsoorka hortiisa ka wada siman lesay nagu noqonaysaa marka inaan helno xaqii la rabay inaan ku difaacano marka waa adag tahay in la helo xogta rasmiga ah oo loo heysto eedeysanaha siray noqone ilaa maxkamadda laga yimaado maxkamadda gudaheeda marka haanta meesha lagu furaa lagu dilaacina marka sharcigu ma ogol yahay sidaasi u yaala soomaaliya
ma sharcigu ma ogola sharcigu ma ogola
sharcigu wuxuu qabaa marka inaad ogaataan inaad ogaataan ka hor maxkamadda ayuu qabaa sida sharciyada caalamiga oo adduunka u degsan
ha sababta waxaa waaye wax la qarinaayo oo ma garanaysaa sir ah oo qareenkii la rabay inuu ka qeyb qaato hawshan difaaceeda lagama qarin karo midda xigta waxaa waaye shuruudaha la rabo in maxkamadda ay ku buuxsantaaba waxaaba ahba qofku inuu leeyahay qareen ama loo qaban karaba weliba dunuubo qaarkoodaan ka wadaa marka mar hadiiba loo ogol yahay mar haddii loo ogol yahay ou sharcigu u ogol yahay ou leeyahay waa qasab in la heli karaa ma muuqato marka meel looga qarin karo ama loogu diidi karo xogtii ama wixii laga qoray ama laga keenay maxaan dhahdaa eedeysanaha dalool walba ama qalad walba oo dhaca inta la samaynayo adeega cadaaladda gaar ahaana maxkamadaynta xilliga ay socoto waxa uu dhaawac u geystaa wax walba oo gebagabadii dacwadaasi soo bixi lahaa dunida horey u martayna adeega cadaaladda waxaa loo dhowraa sida ugu sarraysa ee howl qabto loo sugo xalaalnimadeeda sidoo kale waxaa dunida ka jira hay-ado madax bannaan oo daldaloolada ka ilaaliya dacwooyinka dhanka maxkamadaha iyo xuquuqda cadaaladeed ee qofka sidoo kale waxay hay-adahaasi hubiyaan kadib marka qofka la xukumo bal haddii ay xogo dheeri ah soo baxeen xukunka kadib iyo haddii xukunkaasi uu ahaa weli mid cadaalad ah dad badan ayaa ka cabanaya in ay ka xiran yihiin eheladooda si cadaalad darro ahna loo haysto ama lagu ridaba xukun ka badan dembigii qofka uu lahaa muumin cabdiraxmaan fiidow waxa uu ka mid yahay waxgaradka ku nool magaalada muqdisho waxa uu ka waramayaa dacwooyinka uu arko in ay cadaalad darro ku tahay dhallinyaro ay ehel yihiin isagoo sidoo kalena xusay in mararka qaar ay dacwooyinkaasi noqdaan kuwo laaluush loo adeegsado
xabsidaayinkii uu ku xukuman yahay guddoomiyaha maxkamadda sare aan u tegey waa ii yeri wuxuu ninka saasa xabsigii waa ka jibiy xukunka dilkahay xabsidaa inaan usoo wareejiy wana una keeni xabsida inuu baadil ku xeriya waa oge guddoomiye dee dib oogisi si mayuru ma kusiinaya xildhibaad u raadi xal cabsis ay ugu soo qaada madaxweynaha waxay ugu maqaalaan madaxweynihii marka inuu cabsis uu ka suuro geli waaye ninkii noocaasa hayna uu xabsidaa in ugu xukuman yahay meesha dhegaystayaal waxaan isku daynay in dhinaca dowladda aan arrimahan wax ka weydiinno balse ma aanay noo suuro gelin inaanu helno mas-uuliyiinta ay qusaysay maxkamadaha dalka oo ay gacanta ku hayaan maamullo kala duwan ayaan lahayn xiriir isku xidha oo ay dacwooyinka ka tixraacaan sidoo kalena dadka dacwadahooda ay soo noqnoqdaan ama dembiyadooda ay soo noqnoqdaan ayaa mararka qaar aan la ogaan karin sidoo kale deegaanada qaar waxaa ka jira maxkamado ay gacanta ku hayaan kooxda xagjirka ee al-shabaab oo iyagu fuliyey xukunno ay sheegeen inay u cuskadaan shareecada islaamka maamullada qaar ayaa dadka u xidha fikrado siyaasadeed oo aan xilligan ka jirin adduunka in la isku xidho ama waxyaabo qofka u gaar ah oo aragtidiisa uu ku cabiro dad badan ayaa aragtidooda ugu jira xabsi deegaano ka mida soomaaliya inkastoo duruufaha ka jira dalka ay u badan tahay inaysan saamaxayn ama ogolaanayn adeeg cadaaladeed oo sugan haddana waxaa suuragal ah in loo dhowaado sida ugu dhow cadaaladda dhegaystayaal waxaan mar kale naga xasuusina dhinaca adeega cadaaladda ee dowladda federaalk inaanu isku daynay inaanu la xiriirno balse ay noo suuro geli weyday marka ugu horeysa ay noo suuro gasho ayaadna maqli doontaan aragtidooda ku aadan arrinka adeega cadaaladda intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale ku kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo